kulan looga hadlayay xoojinta nabadda gobolka mudug oo ay soo qabanqaabisay madasha nabadda iyo horumarinta gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland ururada haweenka aqoon-yahano dhalinyaro iyo marti sharaf kale qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qaybgala kulanka ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabaddu in si wadajir ah looga shaqeeyo ujeedada kulankan aan u samaynana wuxuu ahaa in dadka waxa weeye gobolkan mudug mas-uuliyiin iyo shacabba laysku xog waraysto loogana wada tashado in si wada jira dadkeennu gobolkeenna iyo degmadaba amnigooda iyo nabadooda iyo walaalnimada dadkeenna insha allahu tacala aan ka wada shaqayno intaanu mas-uuliyiina oo heer bulsho iyo heer maamul hadday gacmaha isqabsadaan bulshaduna ayay ku xiran yihiin indhihii bulshada inteenaan nahay waxaa laga yaabaa bulshadu haddii aragto hadallo yaro saxaafadan isku mariyeyna xasaasiyad dareemaan marka inaysan waxba jirine mas-uuliyiin iyo shacabba laysgarab fadhiyo danta guudna ay tahay inaan ka wada shaqayno gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo iyo labada maamul oo daris wanaagga ah ku wada nool oo puntland iyo galmudug oo saaxiibtinimo gaara leh inaan xiriirkooda iyo nabadooda la adkeeya ajanduu ahaa magaalada maalmahan horumarada ay ku tillaabsanaysay ee nabadda ah ee horumarka ah waa fariin si dhaba u muujinaysa magaalada gaalkacyo runtii marxalado kala duwan bay soo madhay maanta meeshii ugu fiicneed bay runtii maraysaa cid kastoo ka soo shaqaysay oo runtii nool ama dhimatay ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyee waxay maraysaa meeshii ugu wanaagsanayd
waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu gobolkeenna iyo dadkeenna aan usii shaqayno haddii ilaah idmo magaalo madaxyo naga fogfog oo madaxweynayaal nabadoonnaa ay noo joogaan marmarmarka waxaa laysu qaldaa inaan hal maamul nahay hal maamul waa noqon doonnaa insha allah markii aan faa'iidooyinka ugu badan gaarno laakiin hadda laba maamul oo darisoo saaxiibaha nahay si gaara waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaasha guddoomiye mareexaan iyo guddoomiye faysal waa guddoomiyaal shaqo badan qiimo badan qurux badan laakiin muraayaddii la eeganayey waaye waxaa tihiin muraayaddii la eeganayey dhammaantiin waxaan le walaalayaal waa mahadsantihiin waxaan rabaa saddex kelmadoodoo yar inaan dhaho midda ugu horraysa waxa weeyaan waxaa sharaf weyn noo ah sida dadka reer gaalkacyo ay uga go'an tahay nabadda iyo wadajirka iyo muxuu ahaa isgarabsiga taas waxaa caddaynaya sida hadda aanu wada fadhino sida aan meel walba wada joogno sida nabadda looga shaqaynayo gobolka mudug ayaa inta badan waxaa ka dhaca dagaal beeladyo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega gobolka mudug kuwaas oo kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug